haalka wadahadal ee galmudug iyo puntland ayaa yimid ka gadaal markii miyiga mudug ay kusoo laalaabteen colaad u dhexaysa maleeshiyaad xoolodhaqataa oo kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka islamarkaana weeraro lagu qaaday qoysas xoolodhaqata ah oo ku nool deegaanada daaqa iyo biyaha ay xoolaleydu wadaagaan madaxweyne ku-xigeenada galmudug iyo puntland oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa soo qabanqaabiyey shir ay isugu yimaadeen duqayda dhaqanka labada dhinac iyo qaybaha bulshada waxaana wadahadalka labada dhinac uu ahaa mid lagu gorfeynayo wixii dhacay iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira deegaanada miyiga mudug suldaan maxamed jaamac shirwac oo ka mid a waxgaradka waqooyiga gobolka mudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda gobolka waxaan ku baaqayaa nabad anigoo ku hadlaya dhammaan isimada puntland codkooda anigoo ku hadlaya dhammaan shacabka puntland codkiisa waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda aynu istaagno nabadda aynu istaagno baan leenahay walaalayaal waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waana ka shaqaynaynaa haddaan ismanahay insha allah haddaan leeyahay waan ka shaqaynaa nabad labada maamul ee dalka ka talinhayana waxaan leenahay nagu hogaamiya nabad nagu hogaamiya habadda naga dhiga macnaha waxaa weeye iyadaana deeqda nabadaana deeqda iyadaan ku wada shaqayno wabilaahi towfiiq suldaan cabdinaasir jaamacseed oo dhanka koonfurta u hadlay ayaa tilmaamay in dadka uu matalo kol hore ay isla qaateen sidii nabadda gobolka mudug ay uga shaqayn lahaayeen
sida suldaanku u sheegay si gaarana waa u hadlaya si guudna waa u hadlaya reer galmudug nabad ba ilahay horta diyaar u yihi anoo magacooda ku hadlaya magaca guud oo gobolka mudugna haddaan ku hadla waxaan ku baaqahaya walayaal dhul ballaaran oo nagu filan oo nabad nagu filan baa haysana aan ka wada shaqaysano oo isku ogolaano oo ilaahay ka cabsano oo nabad iyo horumar aan dalkanaga iyo dadkanaga ku horseedno walaalahanaga kale waxaan u ballan qaadeen nabad dhinac ayaga ay ugu noolaadaan dhinac anagu dhinacna ka samayno ayagana waxaan ka codsanayna inay ayaguna sidoo kale sameeyaan horey bay u ahaan jirtay cabdixakiin xaaji camey iyo maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenada labada maamuul ayaa dhinacyada ku booriyey in ay ka dhabeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laalaabtay ee ka jira miyiga mudug
waxaanse ku faraxsanahay in wixiina loo diray wixiina layidi qabta noocay doontaba ha aatee aan qabanay maantana aada u jeedaan inaynu midaysannahay islamarkaana dhammaan ku wada joogno cid kasta oo aynu islahayn maanta nabaddan iyo colaadda labadaba waxbuu ka qaban karaya war nabad baanu ku baaqaynaa walaaltinimaanu ku baaqaynaa wax wada lahaansho yaan ku baaqaynaa nabad buu dhulkan inugu deeqaa laakiin colaad inuguma deeqo waxaan diyaar u nahay runtii haddii aanu nahay puntland innagoo maanta ku midaysan halkan wax kastoo caqabad ku noqon kara nabadgelyada inaynu ka wada hadalno geelan baa dhibta keenaya geelana maalin horena waa idhi waana ku celinaya geel haddaanu nahay reer puntland madaxweyne ku-xigeenkeedii horena waa u ballan qaaday imankana waa ballan qaadaya hadduu soo lumo iyo haddii lasoo dhaco ha ka daba imanina annaga noo soo sheega labaatan halaad buu ahaa soddon halaad buu ahaa wixaan soo qabanan waa soo qabanaynaa wixii aan weyne ee sometimes waxaa dhaca intaan xeradiiba la gaadhsiin in qaar la cuno waa dhici karta waa bixinaynaa sidaan horeba u bixin jir horena waa u sameeyey maanta aanu diyaar garowno sidii dadku isu dhexgeli lahaa sidii nabadgelyo looga wada shaqayn lahaa daba oo daacada qof waliba wuxuu ku leeyahay laba mitir buu dhulkan ku leeyahay ilaahay ha laga boqo ha laga cabsado waxaad la socotaa inay meelo badan ka soo noqotay oo meelo badan ay kasoo daadegtay aad la socotaan oo oo maamulada markii hore ayaga siyaasadda isku hayeen iyo wax la mid a wixii oo dhan in laga soo gudbay haddeer waxaa arkaysaan inay maanta marayso inaan isu keennay odayaashii labada dhinac gabdhihii labada dhinac dhallinyaradii labada dhinac inaan isu keennay annago ku hadlaya magaca maamulka galmudug waxaan caddaynaynaa wax walba oo oo oo dhib ah oo ay yeelataan oo haddaa buntlandtiin ama dhinacina soo jiro dhinacana soo jiro in insha allah setaa loo heli doono oo siday tahay maaragtay aan u kafaala qaadi doono duleela waxaan u baahan nahay si dhaba inaa wada hadashaan waxaan jecelnahay inaan idin dhex gelin waxaan jecelnahay inaa si fiican u doodaan isu sheegataan wixii ay kala tirsanaysaan wixii idin ka dhexeyn waa idin kala qaadaynaa wixii kalena waa isku soo kinjiidaynaa dulayla inkastoo wadahadalka uu ku qotomo sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda miyiga mudug ka jirta haddana kulankan ayaa noqonaya mid ka duwan kulamadii hore u dhexmari jiray maamulada gobolka ka arrimiya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo